بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الحالي وحن كتشوك سنعي caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha dee arrintii qabsatay markii dadkii ay ka guureen ay timi mansilkii halkii ay deganaydna ay ku soo noqotay iyadoo filanaysa in marka la waayo dee ama ay waayi doonaan oy dib loogula soo noqdo waktigaasna bal ludfi ilaahay baabay ahaydee ay gamaaday oo i seexatay bal taa intii wixii ka dambeeyey iyo maxaa dhacay waa tan halkaasaa qisadu inooga soconaysaa waxay tidhi caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha wa kaana wuxuu ahaa safwaan bnu lmucadali asulamiyu uma dakwaniyu ninka safwaan ibnu mucadal la yidhaaho ee reer bani sulaym asulamiyu waa dee nisbatun ilaa bani sulaym oo waa reer kolley ay dikrigooduba kitaabka aada uguba soo noqnoqdo iyo dad kala duwan oo iyaga bal reerkan kaba dee saxaabadii ah oo reerkan ka mid ahaa suma dakwaniyuna waa jirib adigu dee badni min bani sulaym weeye oo dakwan ibnu saclawata bnu buhtata bni sulaym ayuu noqonaya waa jiribkiisii hoose haddaba jiribkaasna reer bani sulaym kaba sii ahaa qad carasa mid degay buu ahaa min waraa'i ljeyshi jeyshka iyo ciidanka gadaashi oo isagu wuxuu degay oo dee waa ciidankii baabu kaba dambeeyey ciidankii way guureen oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bay mar la guureen haddaba wuxuu degay min waraa'i ljeysh lafdigan carasana luqada carbeed atacriis anzul habeenka aakhirkiisa iyo gelinkiisa dambe marka safarka layay degidda la dego ama seexasho la seexanayo loo dego ama in la nasto uun iyo bal horta la yarna istiraaxo taas baa tacriis lagu magacaaba ama dee ficilkan carasa culimada luqada barhkoodna waxay kaba dhigeen waa degidda la dego oo dhan habeen ayaanu aakhirka habeenkiiba noqoninbe laakiin ta mashhuurkii waa habeenka aakhirkiisa markaa la dege seexasho loo dego safarna la yahay amase nasasho loo dego daba isaga dadku ka hadhay waa ka dambeeyey waxaanu degay dee halkaa markii horeba la degay meel agteeda ahaydoo markaasuu waagii baa meesha ama ugu dhowaadee adigu ugumuu beriyina ama dee waktigaa habeenka aakhirkiisii ayuu dadkii ka daba yimi fadalaja haddana halkii buu ka soo socday oo halkii uu degay aakhir aljeysh ahaa buu ka soo guuro galay iddilaajkuna kollay ficilkani laba wejba waa ku yimaadaa adlaja iyo iddalaja oo dee markaasi idlaaj iyo iddilaaj labadooda master ay noqonayaan markan uu shadan yahay ee tan inoo taala inta badan waxay ka dhigaan sayru aakhiri leil waa kolley mid kastaa waa habeenkii oo la guuro gelayo ee laakiin habeenka aakhirkiisa marka la soconayo dee maadadan ayay kaba cabiraan ama shadada lehoo iddalaja iyo iddilaaj isaguna habeen aakhirkii bay ahayd waa soo guuray waa soo socday halkii mansilkii ay caaisha joogtay markuu soo gaadhayna waagaaba meesha uguba beriyey taasba weeye in adlaja haddii la yidhaahna waa asay sayru awali leil oo xagga washay-in min adulja oo kale lafdigaa xadiidka rasuulka ilaahay xaggan sadaadki iyo muqaarabadii uu kaba hadlayay waa habeenka awalkiisa oo la socdo bacdigood baa iyadana isku mid kaba dhigo oo ama cumuumba kaba dhigo taasna eh imika ruuxii waa soo socday waa degay habeenka aakhirkiisii markii dambena dee dadkii isagoo ka daba imanaya ayuu soo guuruu soo socday markaasuu fa asbaxa cinda manzili gurigayga agtiisu ku waa beristay mansilku waa halkii ay deganayd ayaa waagu ugu beriyey riwaayadka qaarkood baa waxaa kuba yimi ninkani qarad iyo qasadba inuu u hadhi jiray rasuulka ilaahayna uu taa weydiistayoo dadku ka dambayn jiray sidee marka dhulku iftiima haddii habeenkii la guuro gelayo meeshii la deganaaye lagaba guuray wixii lagaga yimi uu soo qaado oo arrintaasaabay haydoo dee ninkii ama jiraab kusoo iloobaya ama idaawo ama wax kale ayuu mansilku dadka uga dambeyn jiro waa usoo qaadi jiray rasuulka ilaahayna taa waa arrin uu weydiistay oo bal ciidan ma ahayd bal taasi waa xaalo imika hadhitaankiisan uu ciidan kaba hadhay sababtiisi aan kaba dhigayno in xadiid abi da-ud wariyeyna bal kolley inuu dee sabab kaleba ma walow aanay qisadan ahayn ahayd in dee qoyskooda lagu yaqaanay hurdo badan oo kolkol salaada soo waxba ay dhaafi jirto inay taa daraaddeed uga hadhayna waa suurtagale bal xadiidka abu da-ud insha allahu tacaala marka casharka ama xadiidku inoo dhammaado khaasatan kolley maaha caawana ma gaadhayna waa inta baqiyada dambe riwaayaadkiisa dambe oo isaga hadal uu leeyahy iman doono ban xadiidka abu da-ud insha allahu tacaala wixii kuba yimi oo taasi kaba mid ahayd aan soo naqlin doonaaye bal imika ta horaan ku soconaynaa bal adigu waxa weeye waa ciidankii waa ka dambeeyey halkii ay deganaydna malaa dhulkii baaba iftimo wagii baa ugu bariyey fara-a wuxuu arkay waa sa safwan ibn lmucadal sawaada insaan insaan bidhaantii iyo shaksigii naa'imin hurda waa dee muuqaalkii iyo sawaad shaksi hurda ayuu arkay aftiga sawaadna kale sheekuna raximah llahu tacaala halkan waaba dhiganayaa wuxuu yihi waa ay shaksahu eh laakiin laftigan asawaad oo dee albayaad didkiia waa caddaanka wixii cagsigiisa ahaa waxaa lagu idlaaqaa calaa shaks waa bidhaanta ama shaksiga wuxuu doona haba noqdo shaksigaasi ama rag ha noqdo ama dumare dee suurada ama bidhaanta kuu muuqata sawaad waa la yidhaahaa shaksigaa laguba idlaaqaa macnuu marka halkan muxuu noqonayaaba in sawaada wuxuu arkayba isagu sawaada insaanin waa shaksi insaani naa'im markaa ma garanayna ma rag ba ma dumar ba muu kala garanahayn oo markaa hore umay muuqan dee ilaah uu kusoo dhawaaday faataani waa i yimi iyadna wayse waa taa gamadayba waa ii yimi oo uu isoo gaadhay bay tidhi facarafanii uu i gartay malaa dee waktigaas wejigeedii baa muuqday oo way huruday xiina markuu ra-ani arkay waqad kaana wuxuu ahaa yaraanii mid i arka ah wuu yaqaano hore u ya qabla an yudraba alxijaabu calaya intaan xijaabka aniga korkayga ama dumarka la yeelina xijaabku aan u soo degin horteed ayuu i arki jiray oo wejigayga waa garanayay markaa wejigi baa u muuqday kolley xijaabkuna horeynu usoo marnay waqtigii dee nusuulkiisii iyo mashruuciyadiisii oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh zaynab bintu jaxshin markii uu guursaday weliba weliimadii loo fadhiyo ragna aanay gurigii kaba bixin oo ay sheeka intay macaansadeen iyadoo rasuulka ilaahay doonayo dee cuntadii dhamaystay inay baxaan guryuna waa guryo yaryar ay ku hadheen baa rasuulkuna uu baxay galay baxay haddana markii dambe waa tii si anas inoogaba xadiidkii anas aynu soo maray aayaadkii xijaabku ay soo degeen bal markaasayd haddaba intaa ka hor marka intani maxay inoo tilmaamaysaana in xijaabka dee aynu ognahay ghaswadii khandaq dabadeed bay ahaydba ama waxa weeyaan waqtigaa zaynab binu jaxshin rasuulka ilaahay uu guursaday in waxa weeyaan xijaabka dee arrinkaa dabadii qisadan ifkigu ay dhacday bal kolley qisadu way dheer tahay caawana xataa meesha aan soo gaari doono umuurahaas ma isaarayn doono waayo waxyaalaha jira oo ah imika zaynab bintu jaxshin dikrigeeda inoo iman doonaa waana tan dee qadiyadii xijaabkan aan hayno sacd ibnu mucaadna waa inoo iman doonaa haddii aan la yidhaaho ishkaalaadkuna waxay jiraan xagga culimada siiradu in qaswadan gaswat lmuraysic la baxday ama banilmustaliq goormay dhacday weeye marka culimada qaarkood ba waxay kaba dhigaan sanadii shanaad ee hijrada inay dhacday barhkoodna ay kaba sii horreysiiyaan oo shacbaan ay dhacday in taas qolooyinka taas dhigtay iyadoo shacbaan dhacday khandaqna waxay kaba dhigaan shawaal inay dhacday hadday isku sanadiina ishkaal weyn baa imanayo waa arrintan xijaabka iyo arrinta zaynab bintu jaxshin taas weeye bal xagga sacdi ibnu mucaad ishkaal ma imanayo culimada siirada barhkood ba waxay ka dhigaan sanadii lixaad ee hijrada inay ghaswadan ghaswatulmuraysiic dhacdo arrinkan ifkigu taasna ishkaalka iman doona waxa weeye waxaa dikriga marka hadhow hadalka sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaadata hadal isweydaarsan doona sacd ibnu mucaadna waxaan ognahay markii khandaq dee bani quraydo un xukumkoodii uu riday dabadeed inuu dhintay oo markaas waxay ka dhigantahay sacad waqtiga ama noolayn hadday sanadii lixaad tahay waa umuuraha kolley yar iman doona laakiin casharka oo iskaba dheer waan wadi doonaa meelo qaarkoodna kolley imaam nawowi iyo dee ishkaalka xaggaa sacd ibnu mucaadiya way soo dhigan doonata zaynab ma soo dhiganayaan iyada bal markaasna kolley waan yar eegi doonaa umuuraha kolley saa bal umuura u yar dabdin karo barkood wahama ay sheegteen maxaa ka jiraya aan u eegi karno xagga magacyada tasmiyada ee bal muhimku waxa weeyaanuun waxay ahayd bacda nuzuul اlxijaab un baabay ahayd ghaswadani fastayqadatu waan baraarugay bistirjaacihi istirjaaciisii macnaa arrinkii buu musiibo ku tiriy waa wax weyn iyadoo halkaa keligeed kuba hadhay oo kale de waa arrin weynoo tiibaa uu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yihi taas intaasuu ku hadlay markaa dhawaaqida malaa sare u qaaday taas markaas tiibaan ku toosay xiina carafanii markuu i gartay fakhamartu weji wejigaygii baan qariyey bijilbaabi jilbaabkaygii ayaa wejigaygii maradiibay dee adigu isku qarisay jilbaabkeedii ay huwaneyd wallaahi baan ku dhaartee maa yukallimunii ilamuu hadlahaynoo kelimatan kelimo walaa samictu minhu kamaan maqlin kelimatan kelima hayra istirjaaci intaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun uu yihi mooye wax kaloon kama maqlay may jirin halkan radia allahu tacaala canha wa ardaaha mudaaric bay ka cabirtay maa yukallimunii waa say inoo taalo kolley dee bukhaariya muslim waa dhacday walo sharaxa fatxi malaa waxaa gudaha ku yaalay maa kallamani ay ahayd laakiin dee waa matniga waasan si uu kuba sharxayna waa taas macnaa siiqadan bay kaba cabirtay waxaana xaafid ibnu xajar yidhaahaa kolley siiqadani waxay tilmaamaysaa ama ishaare u tahay lahadal la-aantiisii aanu laba hadlin iyo mukhaadabo la-aantiisii way socotay oo wax dee mustamir ay ahayd mudaarica taa keenaya istibraar buu keenaya haddii marka halkan ay ahaan lahayd un maa kallamanii kelimatan dee waxaabay noqon lahayd waa nafyi waktigaa hore dhacay un oo markaa hore uu laba kulmay wax kelimo igulaba hadlay ma jirto laakiin kumay sugnayn muddo dheer bay markan dambena waa ka soo kaxeeye intaa dabadeed inuu la hadlay dee hada hadalkiisa wax anfiya kumay sugnayn laakiin markay noqoto imika halkan siiqadan maa yukallimuniidan ilamuu hadlahayntu waxay te markaa keenaysaa tarku lmukaalama ama mukhaadaba la-aantiisii inay socotay oo ay daa'imtay weeye onu marna laba hadlin taas bay keenaysaa oo wax kalimoon taa ahayd macnaa wax kale kamay maqlin istirjaaciisaa hore un mooye xataa naakha ilaa uu tu-iyey raaxilatahu raaxiladiisii buu tu-iyey fawadi'a wuxuu ku joogsaday calaa yadiha jeenigeedii oo dee inay xayawaankan afarta adille gacantoodu waa dee ama waa jeenige waa jeenigii intuu fadhiisiyuu tu-iyey ayuu si aanay u dhaqdhaqaaqin iyadina ay u suurto gasho deena waa taasee ay inay fuusho ayuu halkaa jeenigiibuu lugta saaray uu ku joogsaday farakibtuhaa waan fuulay fandalaqa waa tegey yaquudu biixaal uu hogaaminayo aniga arraaxilata isagii baa garhkii qabtay hogaankiibuu qabto waa kaxeeyey raaxiladiibuu ku hogaaminaya yadna way saarantay xataa atayna ljeysha ilaan ciidankii u nimi oon soo gaadhnay bacdamaa nazaluu intii ay degeen dabadeed muqiriina xaal ayiin kuwa degaya fii naxri dahiirati waktigaa cadceeddu ay aad iyo aad u kulushahay ee cadceeddu ay samada bartankeeda gaadhay naxru kulli shayna waa awaluhu waa xaggiisa horaa naxru kulli shay laydhaah si cadcaddi baa kor noqotay oo dee waxa weeyaan halkii samada bartankeeda marka ay soo gaadho weeye iyagoo waktigaa degay taas weeye kollay nazaluu waa inoo taalaa muuqiriinana waa macnaha inoo keenayso imika muuqiriina waa iyagoo gelaya waktigaa cadcaddu aad iyo aad u kulushahay weeye oo cadcaddu aad i kulushahay sheekhunain raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy almuqir xataa naazalow haddii imika meesha kaba saarno almuqir waa annaazilu fii waqti lwaqra muuqir waxaa la yidhaha ruuxa waktiga dhulku aad u kuliyey degay ayaa muuqir lagu magacaabaa alwaqrana alwaqro iyadoo qayntu markaa wowda may qayntu ay reeban tahayna waa shidat lxar kulaylka aad iyo aad u adag taas baa la yidhaahaa oo imika kulaylka aad iyo aad u adag baa waqro lagu magacaabaa haddii la yidhaaho imika shaksigii awqara fulanuna waa dakala fi waqti اlwaqrati saa asbaxo oo kaleo dakala fi الصabax amsa dakala fi اlmasa awqarana dakala fi waqti اlwaqrati wuxuu galay waktigaa dhulku aad iyo aad u kulul yahay marka macnaha haddaan nidhaahno muqiriinaba uu yahay macnaheedu waktigaa duhurkii ama cadceedu ay samada bartankeeda tagtee aad u kulul dhulka kulul ayay degeen baa macnuhu yahay fii naxri dahirati taakiidun bay noqonaysaa naxru dahirana waa waktigan dahirada bilowgeeda waa waqtiga ay cadcadu aad u kullaato marka waa taakiidun waayo muqiriina wixii aan kaba faa'iidaysanayni un bay noo sii adkaynaysaa muqiriina waa iyagoo degaya waqtigaa dhulku aad iyo aad u kulul yahay fahalaka man halaka fii shani caaisha waxay tihi fahalaka waxaa halaagsamay man halaka ciddii halaagsatay fii shani de waa qisaday noo bilaabmi doonta waa qolooyinkii ifkigii halkaa waxyaalo aan jirin oo beena de iyagu sameeyey oo kaba dhigay de haatan inaanay kala nabadgelin inaanay kala nabadgelin taas kaba dhigay qolooyinkaasna bal intii magacyo lahayay dadkaas waa inoo dambeeyaan oo casharka mama dee qisada iyo xadiidka dhammaadkiisu kuba iman doonaa ee imaka nin bay inoo magacaabaysaa waxaa tiri wakana wuxuu ahaa aladi kii tawallaa tawaliyey kibrahu waa ifkiga intiisa badan waa mucdamkiisii weeye kibrahu kaaftu way kasirsan tahay qur-aankana lafdigu waa kainooguba sugan bal waxa weeyaan waana qiraada mashhuurada shaada ahaan kubrahuna qiraad shaada waa la aqriya sida sharaxaba kuba sugan ee kibrahu waa mucdamahu wey intiisa badan kii tawaliyey wuxuu ahaa ee waxaan faafinaye dadka ururinaye majliskiisa la isugu imanaye dee halkan iyaga ka soo saaraya waxyaalaha sheekadiiyo isaguna faafinayay cabdullaahi ibnu ubay bn ibn ibnu saluula ninkaa munaafiqa m ahaa munaafiqiintana madaxda uu ahaa isagoo nifaaqii ku suganna sii kuba dhintay ilaahay shanigiisa markuu dhintay uu kuba soo dejiyey walaa tusalli calaa axadi minhum maata abada walaa taqum calaa qabrih ninkaas buu ahaa ninka waxaan oo dhan intiisa badan ee dad aantaa ahaynoo waxaan ka qayb qaatay way jireen waana laynoo magacaabi doonaa dad xaday baa jiray waan arki doonaa rag iyo dumarba lahaa yaanay badnaani be laakiin ninka waxaan badankiisa tawaliyey isagu ahaa isagaa waxaan la soo baxay dee faafinaya adigu sa laftibaaba inoo dambeeya kollay ibnu ubayin iyo ibnu saluul saluulana waa hooyadiio saa daraaddeed baa imika ibnuda dambana iyadoo alif weliba la qorayo waayo waa dee ina hooye amaha aabe ay welibana loo rafcinaya ama dee caala ayay urafcisantay sababto cabdullaahi unbay nacti u tahay faqadimna madinata madinaanu nimi fashtakaytu waa amar ilaahay waa xanuun baa kuba yimo waan xanuunsaday xiina qadimna madinata markaanu madiina nimi shahran bil dhan baan bukay iyadoo waxaan jira iyo waxa la wado war uma hayso waana inan yaroo dhowr iyo toban jir ah markaas markii aan madiina nimi wاnnaasu wlxaal annaasu dadku yufiiduuna ay muquuranayaan ay dhex gelayaan ay badsanayaan ba dee fii qowli ahli lifki dadka ahlulifkiga qowlkoodii macnaa yufiiduuna macnaa yakhuduuna fiihi way dhex muquuranayaan ma ujeedadu kaasaa la faafinayo haddii la yidhaha faada fi lqowl waa badsaday hadalkiiya waxaa weeye dadku waxaasay wadeen la kala waday markaa lagu sheekaysanayay dee dad fiican oo muuminiin oo in badan oo dee waxaan ifki uba iyo tan uba arkayay bay jireen bal kelimaadkii qur-aanku iyo cibaaraadkii kuba yimi dad horteed kuba sii hadlay waxaa riwaayaadka qaarkood nooguba yimi inay umu ayub ay ku tidhi aba ayub alansaari in waxaan miyaad in og de miyaad dad maqal oo ma maqashay waxaan dee dadku ay sheegayaan ee caayasho ka sheegayaan ahlulifki tu yihi ha ee waxaasi waaba de waana been buu yihi markaasuu ku yidhi adigu haddaad tahay waxaasoo kale ma samayn lahayd markaasay tihi may maan sameeyeeno tu yihi caaishatu khayrun minka o deeta yidhahan subxaanaka hada buhtaanu cadiim waa cibaaro qoyska kaba timi qur-aankuna waa ka markii dambe dee aayaadkii markaa soo degayba ay kuba yimaadeen oo bal ilaahay lahaa mu'miniintu waxay dee ahayd iyaga lahayd markay waxaasoo kala maqleen inay wanaag isu maleeyaan inay taa yidhaahaan dee barhkoodna way yidhaaheen be bal adigu tan baa dee sheekadii baa faaftay oo la waday caaisho mooye dadkii kala wada gaadh walaa ashcuru ma dareemayno bishayin shay min dalika waxaa la leeyahay ka mid ah waa dee mu'minada kaafilada ee waxaa kaba gafloon markaasi deeta waxa weeya waxa anigu maan dareemahaynba wahuwa shaniya yuribni waxa ishaki gelinayay kale araaba iyo raaba labada ficilku labada wejba waa ku yimaada macna thulaati iyo rubaaci haddii raaba aan idhaahno raaba yaribu bay noqon yaribuni waana dabdi halkan xadiidkaba aan aqrin karno haddii araaba la idhaahno dee yuribuni ayay noqonaysaa wahuwa yuribuni waa saitala yaribuni labada wejbo waxaan lena waa laba wejoo dee imaka halkan ku wada banaan e waxa ishaki gelinayay fii wajaci xanuunkaygan aan xanuunsanayay ani anigu laa acrifu maan garanahayno min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo kamaan arkahayn kamaan garanahayn kamaan arkahayn ba rasuulka ilaahay xaggiisa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh allutfa dabecsanaantii iyo dhibrintii iyo rifqigii iyo naxariistii alladii kaasoo kuntu an ara minhu mid ka aragta xiina ashtaki markaan xanuunsado macnaa waxay dareemaysay nooc jafwin yar dareemaysay rasuulkii ilaahay arrintiisay ka dareemaysay laakiin sababtii may garanahayn wax sababa oo tani ay leedahay may garanahayn oo waxyaalaha shaki igu ridaye waxay ahayd markaan xanuunsado sidii rasuulka ilaahay ahaan jiray dabacsanaantii iyo ludfigii iyo bal umuurahaas markan kamaan dareemahayn inamaa yadkhulu waa soo gelaya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fayusalimu waa salaamayey ee hadal kole haddii la yihi kayfa waqad qiila hadalkiina faafay oo kale dee waxyaalahan waa keenayaan ba way imanaysaaba waxyigiina markaa ma soo degin uma yaquulu wuxuu odhanaya kayfa tiikum oo dee dadkii hooyadii iyo ama ciddii kale la joogtay waa tiinani ama tiinaasi siday tahay tiikumna sida daakum oo kale tanna waa muanas kaasna waa mudakaro waa ishaara ila lmuanas weeye macnaha tiinani ama tani say tahay taasuu odhanaya fadaaka arrinkaas oo ah cibaaradaas iyo taaiskaas ayaa yariibunii shaki gelinayay sababta laakiin waxaan ludfi arrintan dee isbedelkan iyo meesha yar jirta ama noocan jafwada ah say u aragtay ama deeba ahaydba ee jirtay sababta laakiin may garanahayn waxa uu yahay walaa ashcuru bishar sharna anigu maan dareemahayn xataa kharajtu ilaan baxay bacdamaa naqahtu intaan ladnaaday dabadeed naqahtu kollay facaltu oo ah waxaan leenahay dee qaafta la fadxiyo waxaa kaloo soo naqliyeen oo laba riwaayo ay kaba dhigeen ama laba luqo ay kaba dhigeen aimada luqada dee waa sida jawhari iyo qolooyin naqiha oo naqihtu halkan laba yidhaaho isku macnay ka dhigeen barh haba kala qaadeen marka macnuhu waa maxay dee kollayna waa ficil keliya uun oo labada wej ku yimi haddii naqaha la yidhaaho dee waxa weeye naqaha iyo qala qiyaaska wuxuu keenayey xarfu xalqiba aakhirkiisa kuma suganaya naqahu in laba yidhaaho laakiin masarkiisa kalaxay kala midrigan kalaxaya kuluxu oo kale kuluuxan oo naqaha yanquhu nuquhanba haddii naqihan yidhaahnana waa wejkiisii caadigaa qiyaaska ahaa facila yafcalu facalan oo naqiha yanqahu naqahan ee mid kastaba kolle ismiga faacil waa naaqihun buu noqon waxaana weeyaan waa ruuxan xanuun intuu ka soo kacay weli quwadiisii aanay usoo wada noqon waa ladnaaday laakiin quwadiisii iyo taas sixadii hagaag umay taam noqon ruuxaas baa la yidhaha waa adigu macnaha waxay tidhi intii aan yar ladnaaday weeye xanuunkii weli dacfigii xanuunka iyo wixii waa jiraan sixadii may taam noqon quwadii umay soo wada noqon ayaan baxay bay tidhi wakharajat macii waxaa aniga ila baxday umu mistaxin mistax ninka la yidhaaho hooyadii waa haweeney kunyadiisa culimada waxay soo naqliyeen magaceeda salmo in la odhanayay iyada ay noo sheegi doontaa abtirsiinteeda iyo taa ay noo sheegi doontaa salmo in la odhanayay kolley taas bay soo naqliyeen abubakr in ay qaraabo ahaayeenna hooyadii dee salmo ayaa la odhanaye dee waxaad moodaa habar yar bay u ahayd hooyadii oo markaa inay dee waxa weeyaan abubakr bay habro wadaag ahaayeen waa dee magacii hooyadii habaryarteedu baa lagu magacaabay ba adigu salmaa la odhanaya xaggaan u baxnay qibalalmanaasic meelaha banaanada ah ama manaasicda xaggeeda iyo jihadeeda almanaasicna waxa weya jamcu mansacin weeyaan oo waa meelo adigu banaanayd ooan la deganayn oo madiina dee iyo intan la degaye ka baxsanayd oo dumarku marka ay xaajada gudanayaan ay u bixi jireen kanifyana guryuu may lahayd iyada ay noo sheegi doontaa caaisha wahuwa manaasicdu iyo mawdicaasna mutabarazuna meeshanu u baxno aynu xaajada iyada gudashadeeda ula baxnay ahayd mutabaraz waa dee darfi miimiya weeye kollayna dee darfiga miimiga ama makaani ha noqdo ama zamani iyo masderka matsalan iyo dee ismiga mafcuulba kalo dee ay sulaasi kaba badan yihiin wej keliya ku wada yimaadaana dee siyaaqa unbaa lagu kala duwaaye laqbadaa lagu kala duwaay intuba qiyaaskoodu waa ku yimaadaa markuu masderkuna miimi yahay dee bal waxa weeyaan inta kale dee miimkay leeyihiin be bal mutabarazuna ujeedadu waa mawdicu buruuzina weeye bixidayada aan baxaynayn xaajo gudashadeed u baxayno taasba weeye asalka hore baraanskuna waa makaankaa fadaha ah ee dee dadkii aan kaniifya lahayn meelahaasaa lala tegi jira iyo banaanadaasaa lala tegi jiro arrinku cibaaro wuxuu ka yahay waa kinaaya can qadaa ilxaaja weeye iyadaa markaa meelahanu u baxno ahayd baynu xaajada ula baxno walaa nakhruju dumarka haddaanay maanaan bixi jirin ilaa laylan ilaa laylan waa ti aynu soo marrayna casharkii inay wax yaroon cuni jireenba oo de waa kaas haddaba ilaa laylan habeenun mooye o weliba ilaa laylan ilaa habeenka kale ujeedadu habeenkii unbaanu bixi jirnay haddana habeenka kale unbaanu bixi jirno meelahaas wadalika waktigaanu weliba taa u baahnayn aynu meelaha u baxaynayna waxay ahayd qabla an natakida intaanaan yeelan samaysan alkunufa kaniifyada qariiba min buyuutina aqaladayada meel ku dhow aynaan kaniifyada ka samaysan oo dee makana waa say kaga yimaadeen madiinada intii hore waa say ahayd kaniifya lama lahayn waaba tan sheegaysa waxay tihi caaisha radia allahu tacala canha wa ardaaha wa amrunaa annaga arrinka yagu amarku waa dee shaniga iyo xaalka yagu amrulcarabi carab arrinkeedii unbuu ahaa alwali carabtii hore fi tanazuhi waa xagga fogaanta iyo bixidda meeshaas loo baxaye dee laga durkayana meelihii la deganaa taasun bay arrintayada in marka xaaje la gudanayo balin halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay laba wej bay ku damdiyeen alawalta inoo taal in la yidhaaho waa sida inoo horeysay hamsada la damiyo wowduna mashadna oo la yidhaha alwali taasna way kasirsnaanaysaa carab bay dee sifautay walow aan sheekhu taa kaba cabirin iyo in wowda hamsada la fadxiyo wowdana la shado alawali la yidhaaho labada wejba waa saxiix buu leeyahy lakiin dee intaa muu sii dhaafine haddaan nidhaahno alwali alcarab bay sifo u tahay oo arrinka iyagu waxa weeye amrulcarabi carab arrinkeedii alwali carabtii horeysay weeye waa carabtii hore ee dee aan magaalo iyo waxyaalo ahayn siday caadadoodi iyo dhaqankoodu ahayd ayaa arintayadu ahayd xagga fi tanazuhi bukhaari oo kale halkan fi tabaruzi baa kuba sugnayd ee meelahaas oo bixidda meelaha caynkaasa loo baxay tan waa taasoo laftiga nazah waa bimacna bucdi waa fogaanshaha ee iyo la dalbayo nazaha ama fogaanshahe waxyaalaha lala baxayo haddii aan nidhaahna alawali iyada waan rafcinaynaa amar baanu amrudaas baanu nacti u noqonayaayo waa amrunaa xaalka yaga iyo shaniga yagu amrulcarabi carab arrinkeed buu ahaa arrinkaa alawalu horeeyey weeyo waa arrinkii carbeed ee horeeyey adigu macnuhu waa ina mid oo dadkii hore carbeed siday caadadooda iyo shanigoodu ahayd markay xaajo u baahdaan inay iyo la durki jireen oo banaanadaa lala tegi jiray kaniifya aan lalahayn ayuun bay xaaladayadu ahayd waxaanay tidhi kunaa waxaanu ahaynba nata'adaa kuwa dhibsado oo bilkunufi kaniifyo an natakhidaha cinda buyuutina waaba dee balaa waaan iyagii baa way dhibbayn way dhibsanayeen ba oo ama raayaxadeetan inaan kaniifyo aqalada agtooda kama samaysano agta waanu dhibsan jirnayba waa nici jirnayba taas arrinka iyagu kaas buu ahaa markaa way baxeen dee berigii dambe way samaysteen oo intaa dambe way samaysteen waxay leedahay waa intii waa tan kaba cabirtay qabla an natakide markii dambe itikaadkii waa yimeen fadalaqtu waan tegey ana aniga iyago umu mistaxin haweeneydaa umu mustax la idhaah wahiya umu misaxna bintu abi ruhm ibn lmuطalib ibni cabdi manaf waa haweeney taas ina abu ruhmin unays baa la odhanayay abu ruhmigan iyadna waa taaniri salmaa la odhanayay waa haweeney muhaajiriintii hore kaba mid oo dee soo hijrootay oo maka ku islaamtay aabaheedna waa ina muطalib ibnu cabdi manaf maha ada cabdlmuطalib oo maha ras laakiin dee muطalib iyo haashim baa walaalo ahaa waa kanoo bal dee saynu soo marray aalubeydkii rasuulka ilaahay ay ka xaaraamta ahayd inay qaataan zakadoo kale dee waa banu hashim iyo banulmuطalib shaafici agtiisa oo kale markaa muطalibkuna waa ina cabdimanaaf hashimna waa ina cabdimanaafo waaba tan tan oo de waxaaba laba yidhahaa in halkan cabdmuطalib imika loo yidhi oo cabdulmuطalib loo yidhi aabihii hashim wuxuu ku dhintay adigu isagoo dee safar u baxay oo malaa shaam iyo xagga u baxay buu markii dambe madiine iyo kuba dhintay isagoo kaba guursaday reerkaasoo cabdimuطalibna halkaa isagoo yar uu joogo mar dambe ayaa deetay isagu doonay muطalibkan baa doonay oo ka soo qaaday dee waa idan adeerbu u ahaaye cabdulmuطalib ka soo qaaday reer dee qolooyinkii reer bani najaar ee dee u reer abtiga ahaa markuu yar koray si uu bilaadiisi iyo dadkiisii uba keeno waxaana la yidhaha markaa hore uu sooba geliyey oo kale dee hore umuu caddayn oo mu odhan waa malaatay intii uu hagaag muujinayo malaa markii hore adee taaba cibaaradani ay raacday dee waktigii khaasatan uu soo gelinayey loo qaatay addoonkiisii inuu yidhi cabdulmuطalib magacani halkan ugaba yimi waayo magaciisii mu ahayn kaase sheebat alxamdi baa laba odhanayay bal haddaba muطalibkani waa akhu hashim haweeneed markaa waa reer bani muطalib weeye waa reer cabdimanaaf waa mid wa ummaha hooyadeedna ibnatu skr bni caamirin skr bnu caamir inantii bay ahayd oo macnaha hooyadeedna ina skr bnu caamiro khaalatu abi bakrin الصdiq abi bakrin الصdiq abaryartii macnaha abu bakrin الصdiq hooyadii salmaa la odhanayay waana islaamtay waxaanay ahayd ina skr bni caamir waana reerkan uu isagu abubakar kaba dhashay una reer bani taym ayay iyaguna kamid ahaayeen haddaba haweeneydan umu mistax abubakr bay habro wadaag ahaayeen laba hooyo oo laba dee walaalaa kala dhalay bal taas bay ahayd ubnaha inankeedan loogu kunyooday da mistax bnu uhaasata mistaxna waxay leeyihin waa la qabee dee cawf way yidhaaheen caamirna way yidhaaheen magaciisa asalka hore mistaxu oo udubbadan khaymadan ay dhisan jireen udubbadan lagaba taagi jiray acwaadda mid kamid uu magaciisii yahay oo mistaxa la odhanayay mid magacyada acwaadda mid kaba mida magacii weeye ee magaciisa waa la qabe cawf baa la odhanayaba kay raajax yeelaan caamirna laba yidhi haddaba mistaxana ibnu uhaasata bni cabaad ibn lmuطalib marka isaga iyo hooyadii waa isla reer mistaxan markaa labada dhinacba xag aabiyo xag hooyaba waa muطalibi oo waa reer cabdimanaaf oo reer bani muطaliba oo isagu waa ina mistax ibnu uhaasata bni cabaad ibn lmuطalib marka aburuhmi ibn lmuطalib ibn cabdimanaaf iyo in mistaxan aabihii oo uhaasata bni cabaad ibn lmuطalib waaba waxa weeyaan de adigu ama me aburuhmi waaba dee qaraabadaasi ama ilmaadeerkaasay noqonayaane bal ninkana waa taas isaguna waa dadkii hore u islaamay waa muhaajiriintiisa inoo soo socotana bederna waa joogay waa dadkii soo hijrooday waxaana laba yidhaahaa aabihii usaasa markii uu dhintay qaraabadan ay hooyadii qaraabo ay ahaayeen abubakr abubakr baa kafaalo qaatoo soo koriyey wey abubakr baa masruufi jiray kafaalo qaatoo soo koriyey waana inoo dambaysaa markii dambe abubakr wuxuu yeelay faaqbalat faaqbaltu waan soo qaabilay waan soo jeestay ana aniga iyo wa bintu abi ruhmin qibala beytihi xaggii gurigaan usoo kacnay xiina faraqnaa markaanu ka faaruqnay min sha'ninaa xaaladayada oo arrintayada aan dhamaysanay kale riwaayadka qaarkood ayaa waxaa kuba yimid si waxaanay weli xaajadii iyadoon gudan hadalka ay maqasho o warka ay maqashay waa riwaayaad yar tacaduday oo kale laakiin cibaaradan ah aqbaltu ana wa bintu abi rahmi haddii bal xiina faraqba min sha'nina un lala yidhaaho dee waxaaba socodki iyo wax sida dee xaafid oo kale halkan uu kuba jamciye laakiin cibaaradana waan soo noqonay dee xaajadii way soo dhamaysteen weeyaane riwaayadkaasaa kuba yimi intii aanay dee xaajadii gudanba warkii inay maqashoy waxba iskaba weyday khalaas sibay kusoo noqotay riwaayad baa kuba yime bal adigu xiina faraqna min sha'nina facasarat waxaa turunturootay umu mistaxin mistax hooyadii ayaa turunturooto fii mirdiha maradeedii bay ku turunturootay faqaalat waxay tidhi oo dee waxa weeyaan markaa la turunturooda laga yaaba de inay hadal iskaba odhan jireen oo waxyaale la odhan jire iyadoo tan oo kale oo waxaan filayaa laftii baa soo arooray oo yimi oo ha haddii dee axadkiin turunturoodo yaanu odhan intacisa shaydaanu malaa waa cibaare ay kolkol odhan jireen waayo hadduu taa yidhaaho wuu isla weynaanayaayo intuu aqaloo kale iskaba dhigo ayuu odhanaya biquwatii saractu inaa ligday waa kaasoo quwadaydaasoo waxay unoqonaysaa faanba oo dee faanin bay unoqonaysaa iyo ta haddii la idho shaydaan waxaa loo tiriya waxaan uu sameeyey waxaan dhaha bismi illaahi uu yaraan markaasoo isyarayna haddaba markaa haweeneyda maxay tiri markay turunturootay tacisa mistaxun mistax ba afgembi u dhacay oo de macnaha ka bali weji ama waa halaagsamay ba dhaho shar baa laazimaya de waa macaani kolley dhowraho qoole aan kalaba dheerayn faqultu lahaa waxaan ku yidhi waa inankeedii caisha way qariibsatay way yaabtay bisa maa qulti waxa xun waxaa tidhi ayay ku tidhi atasubina waadain miyaad caayaysaa rajula nin miyaad caayaysaa qad shahida bederan ma waxaad habaaraysaad caayaysaa nin dagaalkii bederba joogay oo muhaajiri o asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mid ah qaalat markaa waxay tidhi ayhantaah macnaa tanay ama taasayba awalam tasmacii maa qaala miyaanad maqal wuxuu yihi hantaahuna horta ayd waa xarfu nidaa xaafna xajar baa halkan sharaxa ay dhacday inuu yahay waa xarfu nidaa lilbaciid kolkol qariibkana waa loo isticmaala ay adiguna waxaan filayaa dee nimanka nuxaada barhkood waa qowlkood barh baa yidhaha maye waa lilqariib oo kale barhkoodna waa ka labada udhexeeya yidhaahaane bal isagu laakiin wuxuu raaciye wa istacmalu lilqariibe laakiin taas bu de waa isagoo dooranaya bacda nuxaad qowlkood bal waa xarfu nidaa baan leenahay laftigan hantahna kolaysa iyada shuhurowday waa nuunta in la reebo hantaha la yidhaho barhkood baa dee kuba dabdiyey nuunta in la fadxiyo hanatah laba yidhaaho taas kolleyna balluqaadka ay kuba timaadiyo halkan buu nihaaye kaba soo noqonayaa sheekhu waa ibnu athir kitaabkiisa gariibkee nihaayat lgariibe oo jamaceedi iyo mufradkeedii waxaa loo isticmaalay haddii mufrad mudakar la isticmaalayana tani waa muanaskii hanun baa la odhanaya de haddii laba jamcin tasniin hanaan iyo hanuun bay noqon kol kolna han kaa mudakarkaa ha baa la raaciyaa ya hano ya hanah ayuu noqon ba ama ya hanaah isagana kol kol haddii xarakada la ishbaaciye mid kastaba horta waxaa loo isticmaalaa uun mar la dhawaaqayo nida un baa loo isticmaalaye gaar looma isticmaalo horta waa mid waxaanay ka dhigan tahay khaasatan waa shay aan la sheegayn ama nakiro dhammaanteed bay u isticmaalaane yaa haadihi wayo waa tanay gees kalena waxay u nisbaynaysaa dee barhkood baaba kuma fasiray yaa balha macnuu yahay waa tan warmooga ah aan warba u haynin kaafilada ah en waxba ogeynay taas inuu macnuhu yahay asalku haddii la yidhaha ya hanu ama ya hanah ama ya hanah ninkiina waa ya haada un buu noqon haddii haweeneydii taa la yidhaahna waa ya haadihi taas in ayay noqonaysaa haddiiba ya imraa iyo ya balha iyana kuba fasire macno horta kaa weeyaanoo iyadii haddii ya balha ama cibaaradan ay kaba cabirtay waa iyadoo kolley u nisbaynaysa un sharka jira iyo makaayida dadka iyo waxaa ruuxa kaba war aanba warb ahayn oo kaafilah oo warmooga tii bay kaba dhigaysaa ama ayay uba nisbaynaysaa ya hanta awalam tasmaci miyaad maqal maa qaala waa inankeedii hadda eeg inankeedna waa dadkii qeybta ka qaatay waana dadka la xadi doonan arki doono wuxuu yidhi eeg waa dee qoyskii markay noqotay iyo caaisha iyo taa inankeedii kol hadduu qalad ka weyn iyo zallada weyne kaba dhacday inankeedii mid inay asturto ama ay daafacdo may doonin iyadii waa tan nacaysaba ee isagii habaaraysa ee diideysa waayo dadka ahl alfadli dee ayuu kuba tacadiyey haddaba waxa uu yidhi miyaan maqal qultu waxa hi maada qaala muxuu yidhi qaalat waxay tidhi faakbaratnii biqowli ahli lifki banaankii baa la joogaa dadkii ahlu ifkiga hadalkoodii bay iigu warantay fasdadtu maradan ilaa maradi markiiba xumad baa dhacday oo ku timi waxaan ziyaadsaday ruuxii imaka xanuunka kaba soo kacaya xanuunkii baa kusoo noqdo dacfigaygii hore iyo maradkaygii hore baan xanuun kale iiguba biiray riwaayadka qaarkood waxaa ku yimina meer beeshay falamaa rajactu markaan laabmay ilaa beytii gurigaygii aan kusoo laabmay ilaahayna og yahay dee waxaa halkaa hamiga iyo kamiga iyo heerku gaadhsiisan yahay ayuu fadakala calaya rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay ayaa iisoo galay fasalama uu salaamay uma qaala wuxuu uhi kayfa tikum waa cibaaradii aynu soo maray qultu waxaan ku idhi rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh ata'danu lii may fasaxaysaa an aatiya abawaya labadaydii aabbo waa aabiyahooyo inaan u tago gurigoodii inaan tago oo dee waa kanoo dee idankeediiba isaga idankiisiibay sugaysay inay tagtay iskamay tegin un kollay fawaaidda xadiid kaba qaadanayaan jaanibkaasna ay siinaan inay u dalbayso way soo naqliyaan culimadu fawaaid badanoo dee konton ka badana xataa imaam nawowi baaba ururinayo xagga dambe xadiidka ama sharaxe may fasaxaysaa qaalat waxay tihi caaisha iyadoo sababtan ay rasuulka ilaahay weydiisanaysa inay gurigii aabahedii hooyada tagto inoo sheegaysa waana aniguna xiina idin markaa uriidu waxaa doonayay dee warkii waa kan oo warkaa kusoo booday buu noqday imaka iyadoo ha ku tidhaahee rasuulka ilaahay inuu maqlay weli war uma hayso inuu hagaagtaa ma yaqiinsan aabaheed iyo hooyadeed warkani inuu gaadhay ma yaqiinsan warkuu heerku gaadhsiisan yahay war uma hayso markaa maxay doonaysay waana aniguna xiina idin uriidu waxaan doonayay an atayaqana inaan yaqiinsado oo alkhabara warka min qibali bal xaggoodii aan kaba hubsadon ka yaqiinsado xagga aabiyi hooyo faadina lii rasuulka ilaahay waa ii idmay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faji'tu waan imi abawaya waa hooyadeed iyo umu ruumaan iyo aabaheed abubakrin gurigoodii baan imi oo faqultu waxaan ku idhi liummi yaa ummataah hooyoy maa yataxadathu nnaasu dadku maxay ku sheekaysanayaan iyaguna intaa way kaba qarinayeen oo dee dhibkan iyo waxaasay u diidayeen faqaalat waxay tidhi yaa bunaya hooyadeed dee ruux caaqilay ahaydba in iyadii hami kale iyo qami kale kumay sii kordhin lamay ooyinoo lamay baroorane bal inay dejiso wixii ka fudaydiso ayay iyadii ku tala gashay ama ay ku dhaqaaqdo waxay tidhi inantaydii yarayday hawinii fudaydi calayki waxbaa isku adkayne iska fudaydi arrinka maxay tidhi fa wallahi baan ku dhaartee maxay leedahay waxani waaba arrin dee hortaa dhacay bay leedahay oo lagula wadaagsanayo dee saynu arrintii kuma soo marray kacab bnu malik markii muraare iyo hilaal loo sheegay uu yihi dad usbu ay kuma sugan tahay baa sheego dee dhibtii haddii cid kaleba inay ku dhacday adoogtoo lagula wadaagsanayo waxyaalahaas waxbay kaa fudaydin umuurtani waxay leedahay waa umuur iska caadiya marka dadka xaggana laba eego eh waa umuur dhacda e iska fudaydiyo waxbaa isku cuslayn oo maxay tidhi laqalama waxa yar kolley horena waataan usoo sheegnay qalla ma maadu markuu galo waa kaafay noqo oo ficilkii dee uma baahanayo faacil inuu qaato iyo taas oo kale macno nafyina weeyo saasaa istisno inooguba imanayaayo laqalamaa waxa yar macnaa ma jiraba weeyo kaanad inay ahaatay imra'atun haweeney qad haweeneydaas oo waxa weeyaan imra'atun wadi'atun qurux badani cinda rajuli nin agtii inay ku sugnaato yuxibuhaa jecel gees kale arrin kale u tilmaamaysaa manziladay leedahay rasuulka ilaahay inay agtiisa ku sugan tahay sifadaa dee dumarka haddii laguba yidhaha cajabiso dee waxa weeyaan ah dee quruxdaa ay leedahay iyo zawjkeedu inuu jecel yahay iyo waa umuuro dee kolley taas keenaysa waxaa yar bay leedahay ama ma jirtaba inay haweeney qurux badan oo nin jecel agtiisa kuba sugan oo weliba walahaa daraa'ir dumar kaloo lala qaba leh daraa'ir waa jamcu daratin daradna waa dagalada ama haweeneydaa dee haweeney kale lala qabo waxaana daraa'ir loo yidhi siday culimadu yidhaahaan dee mid kastaba tii kale kolley dhib bay kuba tahayba ama tii kale ayay dhibsanaysaa hadday tahay hinaasahan kaba dhexeeya iyo qasmiga iyo waxyaalahaas iyo waa wax dee mid kasta tii kale kolley ay dhibsanayso joogitaankeedaas iyo laqabka lala qabo iyo umuurahaas tan baa daraa'ir loo yidhi ilaa oo ay jirto haweeney qurux badan oo nin jecel agteeda kuba sugan agtiisa kuba sugan oo dumar kale oo daraa'irana leh akarna way badiyaan ama kasarna way badiyaan calayha macnaa wax ka sheega iyo dacninta iyo ceebeynta dumarkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ilaahay guud ahaan waa ka badbaadiyey oo haweeney daraa'irteedii kaba mid ahayd oo waxaan ka qeyb qaadatay may jirine laakiin imika uma jeeda waaqacadeedii si guud bay leedahay arrinkaasi waa wax iska jiro oo dhaca ee markaa waxbaha isku adkayne iskaba fudaydi oo kale waxaan arki doonaa haweeney xamna bintu jaxshin oo dadkii iyaguna hadalladan faafinaya ama ka qeyb qaatay ahaa iyadu caaishaaba odhan doonta walaasheed waxay tidhi zaynab ilaahay waraci ayuu ku ilaaliyey oo inay waxtilaabal rasuulka ilaahi wax weydiiyey hadalkeeda waa inoo dambeeyaa laakiin xamna oo kale de yar tacasub malaha walaasheed iyo jaanibkaasi iyadii lama qabinbe laakiin haddana xaggii walaasheed iyo taa de waaba malaha iyada jaanibka waxawey waaba qeyb qaadatay oo calaaqa dee way jirtay daraa'irta cid laba leh oo arrinkan kuba jirtay laakiin dumarkii rasuulka ilaahay ilaahay waa kaba dhowrayo wax tan shaqo kumay lahayn laakiin waxay uga hawadaa waa si guudba hadday haweeney sifadaali ay jirto dee had iyo goor ciddii wax ka sheegaysay xasad daraaddeed iyo waxyaalahaas oo kale intaasoo se ka daraa'ir اlxasnaa'i qulna liwajiha xasada wabuqda inahu ladamiim oo kale intaas oo kale ay odhanaysa way xasad اlfata in lam yanaaluu sacyahum bal umuraha laakiin imaka dee waa munaafiqiin iyo dad kale oo dee iyaguba toostaa bal arrinku dee waa laga qeyb qaatay wallahi baan ku dha qaalat waxay tihi caaisha qultu waxaa ihi subxaana allah way ogtay bara'adeedii in bal markaasay dee waa la yaab ay arrinkaa lala yaabtay oo in waxaa laba yidhi waa tacajub bay ulaba timi horena waynuu soo marnay subxaana allah iyo laa ilaha illah iyo in tacajub loolaba isticmaalo waqad taxadata miyay sheekaysteen annaasu dadku bi hada arrinkan miyay ku sheekaysteen qaalat waxay tihi caaisha fabakaytu waan ooyey tilka leylata habeenkaas xataa asbaxtu ilaan waa beriistay waagi ii beriyey laa yarqow isagoo go ahayn damcun lii way ilmo aniga ii sugnaatay ama lii damcun oo ilma aanay gaba go-ayn oo adigu ilmadaydi may go-in walaa agtaxiru kumaanan indhakuulan oo oo kumaanan indhakuulanayn binawmin hurduo mana seexan oo ujeeddadu ma gamin marna indhaha iskuma qaban ilmadaydma may go-in saasaa waagu iguma beriye uma asbaxtu waan waa berisay tii maydayna abki anoo ooyaya wadacaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahayna wuxuu u yeedhay caliya bna abi aalibin usamata bna zaydin xiina waktigii oo dee labadanoo aad iyo aad ugu dhowaa isagaa labaduba dee soo koriyey oo waaba kanoo dee markaas waa dadkii qoyskiisii bay kaga mid yihiin waxaana riwaayo kuba yimi ibnu cumar wixii umuuraha dee guud ee caamada ah abubakar iyo cumar iyo buu kalaba tashan jiray markay qoys iyo umuurahan dee ehelka ku tacalluqsan noqoto iyaga ayaa ah dee kollay uu ciddu kalaba tashanayay ahayd iyagu u yeedhay wuu la tashaday markaa muxuuga xiina waqtigii istalbasa uu dib dhacay alwaxyi waxyiyada shanigeeda ku tacalluqsan oo dee weli aan bara-adeedu soo degin yastashiru maa xaal uu la tashanayo fii firaaqi ahli ehelkiisa faaruqitaankooda bal macnaa wuxuu yeelayo macna dee rasuulka ilaahay arrinkani qalaqiyo izacaaج buu kuba beeray ma ahayn rumaysi la rumaysay ee dee hadalkan iyo waxaa la wadwado taas qaalat waxay tihi faama usaamaة bnu zaydin usama faashaara waa ishaare alay calى rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam biladii kii yaclamu uu ogaa oo min bara'ati ahli ehelkiisa bara'adooda ay waxaa kaba beri yihiin iyo wa biladii kii yaclamu uu ogaa fii nafsihi naftiisa waa nafta usama naftiisa lahum iyaga u ogaayo min alwudi kalgacayl ah ayuu ishaaro faqaala wuxuu yihi yaa rasuul الlahi uma ahluk waa ehelkaagii walaa naclamu ma ogin ilaa khayra wax khayra un mooye wax kaloonu ku ognay maba jirto ama caliyu bnu abi aalib kalley bukhaari bay meel dhacday aan halkan ahayne meel hore oo makaazi ahayd oo kale iyo inay u nisbeynaysay alisaa fii xaqi fii xaqihaayo dee halkan dhib bay tirsanaysay ama xumaan uu beeye cali u tirsanaysay jaanibkan ebeed cali bn abi aalib faqaala wuxu uhi lam yudayiq illahu calayka adigu muu jasmin cali waa rasuulka ilaahay qalaqan iyo insicaajkan iyo bal waxaan intay wax degayaan bal si uu qalbigiisi isagii uguma raaxeeyo awri ilaahay kuguma cedhiirin caleyka korkaaga wanisaa-u dumar oo siwahayada kaba soo hadhina kaiirun kalley faciil dee mudakarkiiyo muanadkaba way u siman yihiin oo sibaa loo wada isticmaalaaya dumarka imarkaa kaiiratun waxama waa badan yihiin oo dee taas muu jasmin eeg lakiin muxuu yihi wain tasal iljaariyata jaariyadeeda dee iyadaa guriga joogtay haddaad wax weydiiso tasduqta taas baa kuu run sheegi taas buu yihi kale imaam nawowi wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala halkan cali wuxuu yihi wa sawaabu fii xaqi waayo wuxuu arkayay maslaxo rasuulka ilahay inuu taa uguba naseexeeyo sida ictiqaadkiisa ahayd markuu arkay uun dee walow insicaajkii rasuulkii ilaahay iyo qalaqiisa iyo si khaadirkiisa ugu raaxeeyo ayuu ta yidhi dee madaanu jasmina waa kan u celiye yihi bal jaariyadeeda weydii qaalat waxay tihi fadacaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bariirata rasuulka ilaahay baa u yeedhay bariira halkan culamada kala duwan oo ayaa waxay bariiro kaba dhigeen inay magacawgeedu uu waham yahay iyo qalad yahay oo kale ibn اlqayim iyo ragle iyo rag kaba horreeyey baa lafdigood ba la waa yar qariibsadeenoo maha xagga jaariyade waa magacow bariiro laba yidhaaho waxay taa u leeyihin waxay dee qisadii aynu soo marray ee caaisha inay iibsatay iyadoo markii dambena xoreysay walaheedana iyadu lahayd halkii cidqiga aynu kuba soo maray mar dambay ahayd oo tan waqti weliba waxoogaa kaba dambeeyey kollay sanadii sagaaladiisi adigu waqtiyo dambay ahaydba arrinkani markaa waa horreeyey dee markaa shaqaba iskuma ilahayn bay leeyihin bariiro taas oo kale markaasoo dee tay halkan magacowga ay kaaba dhigeen laakiin dee ishkaal ma jiro oo waxay ugu timiba iyada waa arrinkan iyada kaba dhexeeye waxay ku xambaarantuun waxba waham kama dhigayno waxay ku xambaarantuun dee intii aanay xoroobinba cayshana aanay iibsan way u shaqaynaysaa khadma ahaan bay ugu shaqaynaysay qoom kalena way lahaayeen qoomkuna waa kuwa dee kitaabeeye lacag kaba doonayay oo macnaa waxa weeyaan waa khidmadii hore un ama markan kale waa markii dee iyadoo ay xoreysayba taas bay noqonaysaa waxba imika halkan waham kama dhigayno faqaala wuxuu yihi ay bariiratu bariiray hal ra'ayti miyaad aragtay min shayin shay yariibuki waa tan lafdiga yariibuki nagu soo noqnoqonaya min caaisha caaisha caaisho xaggeeda wax adigu aad shaki ku geliya miyaad kaba aragtood ka dareentay qaalat lahu bariiratu waxay ku tihi waladii ilaah baan ku dhaartay bacasaka kusoo diray bilxaqi xaala tahay xaq mid ku dheehan eh in ra'aytu intuu waa tinaafiyada ahayd maan arag calayha korkeeda amran arin qad waa weligayba weeyaan oo de waa imaka nafyi ma mada un buuse akmisu aan ku ceebeeye calayha bacnaa waxaan ku ceebeeye o idhaah waxaas oon ka arkay may jirin oo agsara ka badan min annaha jaariyatun inay inan tahay xadiiثatu sini da-yar oo tanaamu ka seexanaysa can cajiini ahliha ehelkeeda cajiinkeeda iyo qooshkoodiiyo wixii la ganaanay adigu laqoon dee taas ay kaba seexanayso oo fataati aiman addaajino waa neefkan ama xoolahan dee lagu guryaha un lagu rabeeyeen godela dareerin oo kale dadku guryaha ay kuba haysteen en dee foofin taasi ay imanayso shaatada daajinka oo fataakula ay cunayso dee tana ceeb maaha waa dee ilmo yar oo dhowr iyo toban jir oo dee kolkolla seexashadana way kuba imanaysaa wax ceeba ma lahay tiri waxaa inoo dambeeya inay leedahay waan garanayaayo ruuxan dahabka dhalaaliyey ama saa'iqa suu u yaqaano wixiisaas baan u garanaya waxaasi ma jirta tana ceeb maaha tana bal riwaayaadka qaarkood say yimi waa dee say tiri iyadaa u shaqaynaysay cajiinkii bay samaysay oo way diyaarisay de waxaanay ahayd waxa hadhay waktigii dee la dubi lahaa uun la kimisayn lahaa ama la dubi lahaa bala iyadaa waxay u baahatay inay dab iyo wax doonto se riwaayo kuba timo iyadii bay kaga tagtoy tidi si ilaaliyo de way ka seexato markaasay shaatadaas intay soo wareegtayba wixii cuntayba de waana waxaa loo baahnaata umuuraha caynkaasoo dee ilmo yaroo dhowr iyo toban jira waxa ku imanayo weeye ruuxii in rudubidiisa badan iyo dee hurdada inay uba imanayso haddaba intaas mooye wax kaloo idhaaho xataa gurigeedii bay leedahay way ka adagtahay shaqadeedii waa ruuxa gaariga ah gurigeedi iyo hawsheedii kaba adaga intaasaa wax intana dee ceeb ma aha wey intana ceeb maaha saasay tiri qaalat waxay tihi faqama caaisha tihi faqama rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahi baa istaagay calى lmimbari mimbarkiibuu fuulay fاstacdara min cabd الlaahi bni ubay bni salula fاstacdara wuxuu rasuulkii ilaahay dadkii muslimiinta buu ka dalbayaa in loo garaabo oo ama laga dawmariyo min cabdillaahi bni ubay bni salula ninkaas cabdillaahi bni ubay bni salula la yidhaha in laga dawmariyo sacdar waa se bacd alculamaa laqbadan aan dee waa ta horreysiiyey macnaa istansafa weeye macnaha wuxuu yihi man yacdirunii man yunsifuni yaa iga aniga iga dawmarinayo weeye ninka caynkaasa bal taasba waa macna kolley imaam nawowina raximah llahu tacaala istacdarada halkan man yacdirunii fi man aadaanii fi ahli oo macnaa waxa weeye yaa aniga ii garaabayo cudurdaarkayga aniga ii cudurdaarayo ii garaabi haddaan ninkan xumaantaa igu sameeyey ehelkaygii uu farageliye gaadhay aan kaba abaal mariyo oon ciqaabo war cid yaa ii garaabaya taas baa macnuu yahayoo man yaquumu bicudri in kaafatu calaa qabiixi ficaali walaa yarumni dee man yansuruniyo alcadiir annaasirna sheekhu uu leeyahy yaa iiga hiirinaya weye bal ama iga dawmarinaya ninkan yaa iga qabanaya ninkaa ina ubay taas buu ihi qaal markaasuu yihi man yacdiruni ya macshar watan fastacdara min cabdillahi bni ubay waa kan hadalkiisa ya macshara almuslimiina wuxuu yihi isagoo taagan mimbarkii ku taagan muslimiintu yahay man yacdirunii min rajulin macnaa man yansurunii min rajulin haddaan idhaahno ama man yunsifuni yaa iga dawmarinayo oo waxa weeyaan nin qad balaga uu gaadhay adaahu dhibkays fii ahli beyti qoyskaygii uu gaadhay fawallahi baan ku dhaartay maa calimtu ma ogi calaa ahli ehelkayga ilaa khayran wanaagun mooye wax kaloon ku ogi maba jirto eyaa ninkaa iga qabanaya weeye walaqad dakaruu waxay sheegeen waa safwaan rajula nin bay sheegeen waa ninkii safwaana maa calimtu caleyhi ilaa khayran isagana rasuulka ilahi wanaag ba ugu markhaati qoe khayr mooye wax kaloon ku ogayay ma aanu jirin wamaa kaana mana ahayn ninkaas yadkulu mid gala calaa ahli ehelkayga usoo gala ilaa macii isagoo aniga ila socda un mooye lama uu soo geli jirin ehelkayga si kaluu ku arki jiray ama ugu iman jiray maba jirto ninkaasna way sheegeen haddaba ninkaa balyaa aniga uqumaya cudurdaarkayga haddaan isaga waxaan ka abaal mariyo ii garaabaya haddaan idhaahno ama yaa man yunsifuni yaa iga dawmarinaya ninka caynkaasa oo igaba qabanaya dee yaa ii nusraynayana waa isla wada macnowna saasuu rasuulka ilaahay saxaabadii ku yidhi masjidkii waa la joogaa faqaama sacd bnu mucaadin alansaariyu faqaala waa halkan halkan leenahay ishkaal baa jira ishkaalka jiraana waxa weeye oo saan sheegay maka halkan ishkaalkii iyo bal culimadu waxay yidhaaheen iyo taas waxbaan ka yar taabanaya lakin kolle waan yar dambaysanaya oo casharkaas le bal waxoogaha yar socdo ishkaalka jira waxa weeye sacd ibnu mucaad hore inuu kitaabka ugu soo maray khadaq markii la joogay ayaa leeb ku dhacay nin ina cariqo la odhanayey kaas baa xibban ibn alcariqa leeb uu soo ganay baa halkaa agxalka iyo xididkaa kaga dhacay oo de waa kii rasuulka ilaahay gubay waa kii masjidka agtiisaba soo dhigay suu meel dhow ugaba soo booqdo markii dambe reer qurayda loo baxayna waa tii rasuulka ilaahay intay xukunkiisii ku degeen sababtu xilfigii ka dhexay jiray daraaddeed israail isagaa mala idinkaba roor rasuulka ilaahay iyo uu xukumay in dee muqaatiladoodana la laayo daraaridoodana la qafaasho taas bay ahayd xukumkii ilaahayna uu ahaa sibaa laguma fuliyey dabadeed baa saynu soo maray nabarkii dilaacay oo uu dhintay waqtigaasuu dhintay haddaba haddii aan idhaahno muraysiic waxay ahayd khadab bay ka horreysay si ay culimmada siirada barhkood iyo culimmada xadiidkii ay yidhaahaan dee waxaa meeshii iyada ishkaal ma jirayo laakiin haddaan idhaahno sanadii lixaad bay ahayd oo khadaq baa horreysay dee ninkan sacad ma noolayn markaas laftigan sacad markaa magacowgiisa baa ishkaal kaba imanaya taasi waa arrin ooban meesha haddii bal waxaan idhaahno ta kaleba saa ay imaka waanimaano iyo imaka odhan doonaan ama ay ka dhigi doonaan sida sawaabka intani ay horreysay oo khadaq ay dambeysay ishkaalka kale imanaya waxa weeyaan waa tan caaisha tidhi intii xijaabka lasoo dejiyay ahayd zaynab bintu jaxshi oo rasuulka ilaahay zawjadiisa iyadna dikrigeedu inoo imanaya iyaduna waxay dee khadaq dabadiibaa zawaajkeedu ahaa xijaabka soo degitaankiisu waa ishkaal kaloo meeshii imanaya bal arrinkaas baa jira imanka waxaan soo yar qabanaya un qaadiciyaado uu sheekhu ka soo naqlin yihi waa arrin mushkiloo hore loogama hadlinoo walow dee isagu saas uu yidhi laakiin rag horeo kaba hadlay xaafid waa soo naqliya raggan kaba horreeye wuxuu leeyahay qaswadan haddee qaswatulmirasa qisadani ay dhacday sanadii lixaadna ay ahayd arrintaa aan joognama ay jirto waa ishkaal marka wuxuu bacda shuyuuki kaba soo naqliyey sacdi ibnu mucaad sheegitaankiisa halkani waham inuu yahay ashbahu ama sida dee muuqataa uu yahay cid kaleba ibnu isxaaqna markuu qisadan soo dhiganayay kitaabkiisa siirada hadalkii wuxuu kaba dhigay sayd ibnu xudayrun sacd ibnu mucaadba soomuu qaadin bal taasba weeye hadalkii adigu bal uu wadwaday sheekhu waana yar dee qolooyinkiina sharaxa qolooyin buu kaba soo naqlinayaa dee ina inay muraysiic horreysay khandaqba kaba horreysay markaasna aan ishkaal jirin haddaba wuxuu leeyahay uun marka hadalku wuxuu inoogu toosayaa oo tani ay kuba hagaagaysaa in la yidhaaho muraysiic iyadaa khadaq kaba horreysay san saxiixayn dhacdee dikrigiisuna markaa sawaabay noqon taasba weeyaanoo in muraysiica waqtigan ibnu isxaaq ku sheegay aanay dhicin markaasi wuxuu leeyahy sheekhu markuu soo naqliyo kalaamkii qaadiga sanbaa saxiixa ayuu kaba dhigaya lakin waxaan leenahay kolley ishkaal kale ayaa meesha jira suurada mar kalean dib ugu soo laami doonaaye laakiin bal waxa weeye labada mid weeyaan in la yidhaha muraysiic baa horreyso ishkaal kale haddana inoo yimaado oo xagga zaynab bintu jaxshi noogaba yimaado in la yidhaha muraysiic baa dambayso sacd ibnu mucaad dikrigiisani meeshan magacowgiisan iyo tasmiyadiisan ay ishkaalkaasi jiro ama waham jiro bal insha allahu tacaala casharka kan ka dambeeyaan u yar dib dhiganaya waayo umuurahan si aan laqbada horta u wada iyo umuuraha qisada aana inoo kala goyn faqaama sacd bnu mucaadin alansaariyu faqaala ana acdiruka minhu anaa kaaga cudur daaraya ama kaaga dee kaadaw marinaya weeyaan ninkan yaa rasuula allahi in kaana min alaws waa tan icdaarkiisii hadduu ninkani aws yahay waa qabiiladiisii oo isagu sayidka u ahaa darabna cunuqa waaban dilaynaa waa mid wain kaana min ikhwaanina walaalaha iyo hadduu kaba mid yahay alkhasraji dee waxna way ka dhexayn jireen islaamnimadkaa tii suuriyo dee taasoo amartana iyada taas dee kuma dhaqaaqi karayaan un ninkii waan dilaynaa ma odhanaye adaadna amri marka haddaadna amarto fafacalna amrak amarkaagii waanu samayn qaalat waxay tihi faqaama sacd bnu cubaadata sacd bnu cubaadata kacay waa sayidkii khasraj wa huwa sayid اlkhasraji wa kaana rajula صaalixan waxaanu ahaa ujeedada imika zallaa dhacday waxbaa ka dhacay e laakiin nin fiican buu ahaa wanaagiisu taab yahay walaakin way cudur daaraysahay ijtahalathu macnaha waa xamalathu calى اljahli waa dee waxaan toosayn ku xambaartay alxamiyatu waa oladnimadii iyo ficilkii dee masalan reer ahaa ninkan ay dee muddo dheeroo casharaata siniina labada reer ay islaynayeena maanta labadoodu raggii dee oday ay labadii oday ay kala noqdeen reerga oo kale arrinkaasi kama dhexeeyo inuu taasoo kale dee nin reerkood iyo ninkuna waa khasraj layna ubay waa khasraj xasan waa khasraj xasaanna kamid buu ahaaye inuu taa yidhaaho xamiyadii weeye qoladnimo ayaa ijtihaalatu macnaa ixtimalatuna way inoo dambaysaay waa khaasatan ruwaadan xadiidka warinaya uu inoo soo horreysiiyey ee imika zuhri kaba warinaya alfaadahoodii ayaa ku xambaartay jahriya waxaan toosnayna lakin de waa taa cudur daaraysa waxaa ahaa nin saalixuu ahaa taas buu ahaaye laakiin tad waa hadal markii dambe walaa dee sideed qarni ayaan odhan de haddii qarniga ahayd waa qarnigii toddobaad dhexdiisii reedib shaqay u isticmaaleen ibnu salax imaamkii ahaa ibnu salax ay dhaheen wa kaana rajulan saalixan mar masale la isku haystay isagii cizudiin ibnu cabdisalaam ay isku haysteen oo de malaa ishaysashadaa iyo munaadarada iyo doodii kolkol ay la yar martay inuu arrin masale aan u xoogeeyen uu xoogeeyey kalo sheekadaydahay waa dee kollay qadiyo macruufo malaa kitaab lagama madbuceeyey oo albaanada tacliiq waa kuba leeyahay ama malaa dabcayteeda musajala bayna caalameyn manaa waa dood iyo waa masalo dee mualafaad yaroo dhowra ay soo alifeen o isku haysteen salaad la baxday waktiyadaasna dimashq iyo baytulmaqdisi lagama tukanayo salaat arakaib ayaa ibnu salax si aan dee caadadiisii loogama bartay ahayd ayuu ibnu cizidiinna markaa waxbuu qoray oo uu leeya waxaan waa shay baatila ayuu dee waxyaala soo qaatay ay kaba mid ahaydba de waxa weeyaan araayta markaa waayo aladi yanha cabdan idaa salla oo kale iyo adu waxyaalo markaasay reer dimshaq idhaahayd ibnu salax idhaahayd wa kana rajulan saalixan waa sida de ayaa cayasha kaba cabirtay anaa bal waxaan leeyahy waa zalla kaba dhacde waa de arrinkii rasuulka ilahi yihi aqilu dawil hay-aati caharaatihim taasba weeye dadka caynkaasa waxay casraya zallo arrinkan baa muxuu yihi markaa faqaala sacdi ibnu mucaadin wuxuu ku yihi kadabta been baad sheegtay lacamrullahi waa dhaaranayaaba ilah baan kuba dhaartay laa taqtuluu ma dilaysid walaa taqdiruu calaa qatlih culimada qaar baa u yar dee waxay leeyihin annagaaba kaaga horeynayno dee ninkan oo adigu ma dilaysa lakiin adigu waa xamiyadii un waaba kan oo dee wuxuod ogtahay welaya ninkan inuu reerkan kaba mid yahay faqaama usayd ibnu xudayrin baa kacay wahuwa ibnu cami sacd ibni mucaalin kollayn adeerkii ruma maaha lakiin reerka weeye waa dee reer bini cabdillah shal ee ibnu camin laxan ma aha ibnu cami sacd ibn cadin faqaala wuxuu yihi waa sayidkii labaad ee reerke lisacd ibni cubaadata wuxuu ku yihi kadabta been baad sheegtay lacamrullahi lanaqtulanahu ilah baan ku dhaartay waanu dilaynaa fa inaka munaafiqun dee ficilkiisa buu tan kaba dhigay waa nifaaq waa ka beri buu ahaaye munaafiq baa tahayo tujaadilu can lmunaafiqiina dadka munaafiqiinta ayaad uba doodeysaa arrinkii maxaa ka dhacay fasaara alxayaani labadii reer waa xamaasadii xamiyadii un reer ahaaneed ayaa wax ku beerto nin kastaaba dee qeybtii reerkoodii buu uhiilinayayoo labadii reer baa kacay wixii meesha kaba joogay alaws walkhasraj xataa hamu inay kuba hamiyeen an yaktatiluu inay dagaalamaanba waa dacfigii basharuun war iyo qolonimadi iyo waxeedii aahaarteeda casabiyada kolley aahaarteeda xun ay leedahay wa rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalama qaa'imun iyadoo rasuulkii ilaahay uu taagan yahay cala lmimbari mimbarkii weli aanu kaba dhaadhicin falam yazal kama suulin rasuul الlahi slى الlahu عalayhi wasalam yukhafidhum inuu aamusiinayo dejinayo yukhafidhum xataa sakatuu ilaa ay aamuseen oo wasakata u aamuso rasuulka ilaahi baa wuxuu bilaabay inuu fidnadan qaboojiyo waxaan uu markaa baktiyiyo iyagii buu dejinayey aamusiinayay ilaa ay aamuseen qaalat waxay tidhi hadalkii halkii buu ku go-ayo dee rasuulka ilaahayna soo dhaadhac bakaytu waan ooyey yawmi dalika maalinta caynkaasana waan ooyey maalintiina waa maalintii hore habeenkii way ooyeysay maalintii baa waagu u baryey iyadoo ooyeysa rasuulka ilaahina hadalkan uu yihi oohintii baa u socotay laa yarqau lii damcun isagoon go ahayn damcun lii waaye ilmo aan igaba go ahayn walaa aktaxilu binawmin uma bakaytu waan ooyey laylatii almuqbila laylatii almuqbila waa habeenkii labaadna almuqbilata habeenkii habeenkaa ku xigayna waa habeenkii hore maalintan habeenkan ma seexanayso wax ma cunayso laa yarqau lii damcun walaa aktaxilu binoomin wa abawaaya labadaydii aabbana yadunaani waxay malaynayeen ay u malaynayeen ana albukaa oohintu faaliqun mid dilaacinayo kabidii inaan kaba kacayn oon ku dhimanayo beerkayga u kala dilaacinayo ayuunbaabay u malaynayeen dee oohinta aan dhammaan ahaynba fa baynamaa waqtihumaa iyagu jaalisaani cindii ay fadhiyaan aniga agtaydii labadeedii aabbo aabbaheedii hooyadeed walxal ana abki aniguna aan ooyayo ista'danat waxaa idan dalabtay calaya korkay imra'atun haweeney min alansaari ansaar kaba mid ah ayaa iga idan dalabtay faadinat faadintu lahaa waan u idmay fajalasat way fadhiisatay waa inay de bal iyadii bay waa musaacad ahaane tabki iyadoo xal ay ooyeyso qaalat waxay tidhi fabayna waqti naxnu anagu calaa dalika xaalada aan ku sugannahay ayuu dakala calayna rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa noo soo galay fasalama uu salaamay uma jalasa uu fadhiistay qaalat waxay tihi caaisha walam yajlis muu fadhiisan cindii aniga agtayda mundu waqti laga bilaabo qiila la yihi lii maa qiila wixii la yihi muu fadhiisanba waqad labisa waanu nagaayo shahra bil laa yuxa iyadoo la waxyoonayn ilayhi xaggiisa fii shani aniga arrinkayga waxyii kale maaha waa wax iyada ku tacalluqsan bishay wax loogu soo waxyoonayey aanu jirin xataa manaam dee wax lagu tusaba haba noqotee qaalat waxay tihi fatashahada rasuulu llahi sala allahu alay wasalam macnaa dee khudbada markuu bilaabayo waa si uu laba iman jiray waana aadaabtii khudabta shahaadatenkii buu laba yimi tashahudkii buu laba yimi xiina jalasa markuu fadhiistay uma qaala wuxuu yihi ama bacd tanna waa adab aadaabta khudbada kaba mida marka shahaadada la yimaadee ilaahay xamdigii iyo sanihii iyo dee taasna ay kaba horeeyaan bal rasuulka ilaahay salligii in laba yidhaaho ama bacdu de horena waa ti aynu xadiidkii kacba uga soo aragnay iyadoo nin weliba aan muslim ahayn isticmaalayo oo wax horreeyey kolkol isticmaali jireen oo barhkood de markay amaa bacdu ya u horreeyey ay yidhaahaan barhkood baa kaba dhiga nebi daawud inuu ahaayo fasl khitaabkii la siiyey inay tahayba amaa bacdu qolooyin kalena de waxa weeyaan waa carabtii jaahiliyada raggii fusaxadooda barhkood bay magacaabaan oo adigu waa bal arrin dee rasuulka ilaahayna waa la iman jiray waana hadalkaa fiican adabtay kaga mid tahay laakiin shay dee mashhuur u ahaay waxaa la arkaa qabla alislaam ba xataa carab kalaamkooda iyo khudabtooda ayuu isticmaali jireen ama bacd bukhaari ba raximah llahu tacaala baab dhan buu udhigtaayo kitaab waa kitaab salaad markaa jumca meelahaas uu joogo de waxyaalihii kubade intuu amaa bacdu cunwaanka uba dhigto ayuu axaadiis kala duwanay amaa bacdu kusoo arortay hadda ambaabkiio calaaqaa barhkood aanay laba lahayn lakiin amaa bacdu baa kuma jiray ayuu soo arooriyaa kitaab salaad ama halka aboobtii jumcade amaa bacdu iyo caaishatu fa inahu qad balaganii waxay soo gaadhay canki kada wa kada waxa iyo waxa fain kunta haddaa tahay beri'atan beri haddaa tahay inay dadku waxaan waa la yidhi iyadoo ruuxan la garanayo inuu ruuxaa dhowrsoon ee ilaashoonya haddana baatinka iyo nafsulamarka ilaahunbaa wixii qarsoon og rasuulka ilahi wuxu hi hadaad beritay fasayubari'uki illaahu ilaahay uu ku beri yeeli doonaa wain kunta haddaad tahay almamtii mid asiibtay bidembin dembi oo waa aad kuba dhacday dembi dee aan caadaba ku ahayn lamamkaa saasa waxaas fastakfir illahi ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo tubi ilayhi u toobad keen faina alcabda addoonku ida ictarafa bidembi dembi hadduu qirto uma taaba uu toobad keeno taaba allahu caleyh ilahi uu ku tooba aqbalaya qaalat waxay tidhi falama qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maqaalatahu rasuulka ilaahay markuu dhamaystay odhahdiisii ayaa qalasa damci malaa dee hamigii baa gaadhay nihaayo ama ilmadiiba ay dhamaatay taasoo waxa weeyaan ama hamigii iyo hamigii arrinkiiba meel sare gaadho ilmadaydii baaba go'day xataa ma uxisu maan dareemayn oo maan helayn minhu ay min adamci qatratan dhibicdu waaba indhahaygii waxba kamaan dareemahayn faqultu waxaan ku idhi liabi ajib cannii rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam fima qaala aabaheed bay tidhi jawaab oo rasuulki adiga xaggayga kama jawaab rasuulka ilaahi waxa uu yidhi adigu bal u jawaab waayo dee kalaamka dadka waaweyn baa maqaasidiisa iyo waxa la odhanaya iyo sida hadalka habboon iyo dadkii yaryaraa kaga aqoon badan ama kaba yaqaano oo dee xaalkeeduna way ogaayeen oo bal rasuulka ilaahay saa uu garanayo waa ka aynu soo maray inuu yihi wax khayro un mooye wax kale kuma ogiyo de waa ishaacadaa la faafiyo iyaguna way ogaayeen taas ee bal waxay tihi haddana dee waa ishaaca jirta arrinkan baa dee inay wixiina ilaah baa baatinka iyo wixii nafsul amarkiiba og haddaba waxay tidhi rasuulka ilaahay u jawaab maxaa abeheed markaa ugu jawaabay wuxuu ku yidhi wallahi ma adri faqaala wallahi ma adri ma garanayo ma aqulu lirasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waxaan rasuulka ilaahay ugu jawaabo faqultu liummi hooyaday baan ku yidhi ajiibi canii rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam jaybi jawaab cani xaggayga rasuul lahi rasuulka ilaahay uga jawaab adoo xaggayga kaba jawaabaya salى اllahu عalيه wasalam faqaalat waxay tihi hooyadeedna wallahi ma adri ma aqulu lirasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam waxaan rasuulka ilaahay ugu jawaabo dee way garanayaan xaalkeediya lakin dee umuurahan jawaabtoodii kolley dee waxay ku jawaabaan ma jirto oo waxaan ugu jawaabo rasuulka ilaahay ma garanayo faqultu waxaan idhi caaisha le wa ana aniguna mahmaqul qowlkii waxay tihi waa inoo dambeeyaane xaaladeeday kaba warramaysaa jaariyatun inan baan ahaa xadiidatu sini da-deedu ay yar tahay laa aqra umaan aqriyayn kaiiran in badanoo min alqur'aan qur-aankana aada umaan aqriyi jirin oo dee aqoon badan ba umaan lahayn inii wallahi waa tan hadalka maquul qowlkeedii waxay tihi waa tan intaa hore waa xaaladeedii iyaday dee inan yar ahay gees kalena aanay qur-aanka in badan ba aqriyayn hadday istishaad iyo istidlaal iyo waxyaala usoo qaadan lahaydba waxaan idhi bay tihi ini anigu wallahi baan ku dhaartee laqad caraftu waxaan ogaaday anakum idinku qad samictum inaad maqasheen bi hada waxan xata staqara ilaa uu sugnaaday fii nufuusikum nufuustiinniiba uu galay uu kuma sugnaado oo sadaqtum bihaa rumaysateenba fain qultu haddaan idhaaho dee shakigan iyo waxyaalaha la faafiye umayo kolley rumaysi ma jirin laakiin dee umuurahan hadalkaas la yidhi ayaa meeshii jira fain qultu haddaan idhaho lakum idinka idinku idhaho inii bari'atu beri baan ahay wallahu ilaahayna yaclamu waa og yahay anii bari'atu beri inaan ahaye laa tusadiqunii ma rumaynaysaa bidalika arrinkayga ma rumaysanaysaan walain ictaraftu haddaan qirto lakum idinka biamrin arrin aan idin qirto wallahu ilaahayna yaclamu anoo been sheegayo weeye ilaahayna waa ogyahay inii bari'atun inaan beri ka ahay amarkaase latusadiqunanii waxaa haddaan iskaba qirto aan beriyada ka ahay waa iga rumaysanaysaan waa i rumaynaysaan wainii anigu wallahi baan ku dhaartay ma ajidu ma helayo li aniga iyo walakum idinka maala waxaan mael usoo qaato iyo mael ilaa kamaa qaala abu yuusuf waa nebi yacquub wuxuu yihi mooye waxaa dhici karta ina magaciisa soo xaadirsan yacquub waktigaas siuu yihi un mooye maxay ah fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa ma tasifuun intaas ba arrinkaygu waa sabir fiican waa ti uu inamadiisii ku yihi ilaahay baa anaa kala kaashanaya kaalma la weydiisanaya waxyaalaha sheegaysaan ama tilmaamaysaan wax maala oo soo qaatoon idin idhaaho dee taas baaba dee kolley istishaadkii qur-aanka iyo istidlaalka shay jaayso dee khilaafaadna kuma sugnaynoo dee san iyadu baa yeeshayba qaalat waxay tihi caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha uma taxawaltu waan wareegay markan intaa idhi adaa waan kaba jeestay eeg oo fad lajactu calaa firaashi gogashaydii baan ku jiibsada oo xaggii gidaarka isaga sii jeedsatay oo iska jeebsatay qaalat waxay tihi wa ana anigu wallahi baan ku dhaartay xiina idin markaa aclamu waxaan garanayay anii beri'ato hor dee way sogay iba beri ahay welibana waa an allaha ilaahay waxaa kaloo yaqiinsanaabay leeday ilaahay mubariii inuu iberi yeelayo bibara'ati bisai bara'ati de ina beri baan ahay inuu iberi yeeli doono taas waan garanayay walaakin wallahi baan ku dhaartay maa kuntu maan ahayn adunu mid u malaynaysa an yunzari in la dejiyo fi shaniga aniga arrinkayga waxyin waxyi yutla la amriyo oo qur'aan inuu aniga arrintayda kusoo dego taa waan iskala yaraa taa maan filahayn oo maan u malaynahayn wala shani aniga xaalkaygu iyo shanigaygu kaana wuxuu ahaa axqara mid ka yar ka xaqiirsan oo kaga xaqaaro badan fii nafsi xagga naftayda min an yatakalama allahu in ilaahay hadlo caza wajala fiya waa fii shani biarin biamrin arin yutla laba aqriyayo ujeedadu waxay leedahay waan filayo waan yaqiinsanaa ilaahay inuu beri yeeli doono dee beri baaban ahaa laakiin ismaan lahayn oo maan moodahayn qur'aan oo maan filahayn in qur'aan kusoo dega aniga shanigayga waanan iskala yaraa bay leedahay axqara macnaa xagga naftayda anigu marka la eego naftayda waan iskala yaraa in ilaahay subxaanahu watacaala uu hadlo oo arrin aniga i khuseynaya ilaahay uu kuma hadlo qur'aankiisa iyo waxyigiisa uu kuma soo dego taa waan iskalaba yara laakiin maxay eegeysay walaakini laakiin kuntu waxaan ahaa arju mid rajaynaysa an yaraa inuu arko rasuul llahi sala allahu alayh wasalam fi nawmi hurdada uu ku arko ru'ya ru'yo uu arko yubarilni llahu biha ilaahay ugu beri yeelayo oo ru'yo uu arko rasuulka ilaahay aniga ilaahay igu beri yeelayo taasana iyaduba waxyi una ayaan rajaynayay qaalat waxay tidhi fawallahi maa raama rasuul llahi sala allahu alayh wasalam majlisahu macnaha waxaa bilaabmaya bara'adeedii iyo aayaadkii soo degay iyo xaalku suu ahaa kolleyna dee inta dambana waa iskuba xidhnaanaysaa halkan buu casharku caawa inoogu joogaya wallahu subxaana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akribna walaa tuhina